bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan dohor wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir waa maalin sabtiya taarikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha februari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka xulashada daljir waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah anigu waxaanay ninkii wareegii labaad waagii markuu ku guulaystay laga carqaladeeyey doorashada hirshabeelle wax ka qaybgal oon samaynin male ogaashkii beeshaa banaanka ka taagan ergada shaqa kuma uu lahan saxaafaddu uu la hadlay musharaxiintii horey ula tartamayay wasiir nuux oo sheegay in doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho aan lagu wargelin guddiga abaaraha heer qaran oo sheegay in gurmadkii iyo gargaarkii ummadda looga mashquulay arrimaha doorashada ee soomaaliya dabeelo la tegay doonyo iyo lay degaano u dhow xeebaha raas casayr ee gobolka gardafo laakiin qof kasta uu galo raad argagixiso ama isis ha ahaado ama al-shabaab ha ahaadee waxaa weeye sharcigaa noo ogol waana qabanaynaa gurigiisaanu ku qabanaynaa meheradaanu ku qabanaynaa suuqaanu ku qaban meel walba ku qabanayna maamulka gobolka bari oo awaamiir horle ka soo saaray amniga magaalada boosaaso iyo odayaal ka cabanaya barkada laga burburiyey waxaa intaas dheer qodobo kale oo la xidhiidha arrimaha soomaaliya marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo nooga imaanaya istuudiyaha daljir ee magaalada garawe waa kan waryaheena cabdixakiin xuseen xasan
mahadsanid kooshin musharax madaxweyne injineer cabdulaahi cali xasan oo ka mid ah musharaxiinta afar iyo labaatanka ah ee buuxiyey shuruudaha guddiga doorashada ayaa maanta ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka madaxweynenimo ee soomaaliya musharaxa oo fariin soo dhigay barta uu facebooka ku leeyahay ayaa ku sheegay sida tan anigoo ah injineer cabdulaahi cali xasan waxaan go-aan ku gaaray in aan ka tanaasulo uu tartanka jagada madaxweynenimo ee soomaaliya maanta oo taariikhdu ay tahay afarta bisha labaad laba kun toddobiyo toban tanaasulkayga madaxweynenimo waxa uu ku salaysan yahay sida tan markii aan qiimeeyey xaaladda qallabsan ee dalku uu ku sugan yahay iyo baahida loo qabo in la helo hogaamiye karti leh oo dalka u horseedi kara dowlad wanaag amni kala dambeyn cadaalad horumar bulsho iyo mid dhaqaale ayuu yidhi musharaxu markii aan arkay musharaxiin gaaraya afar iyo labaatan ay isku soo sharaxeen inay u tartamaan xilka madaxweynenimo ee dalka taas uu markhaati u ah jahwareerka siyaasadeed ee dalkeenna ka jira oo aysan ka tarjumayn baahida dalkeenna iyo dadkeenna oo ku jira xaaladda qalabsan ee siyaasadeed amni dhaqaale iyo bulsho ayuu yidhi mar kale injineer cabdulaahi warar hoose oo raadiyo daljir ay helayso ayaa sheegaya in musharaxa lagu qanciyey inuu isaga tanaasulo tartanka madaxweynenimo taabeddelkeedana uu helay ballanqaadyo siyaasadeed kuwaasi oo wararku sheegayaan inuu ka helay musharaxiinta qaarkooda ugu tunka weyn loona saadaalinayo inay ku guulaystaan jagada madaxtinimo ee dalka soomaaliya ilaa sideed musharax ayaa maanta khudbadahooda ka horjeedinaya mudanayaasha baarlamanka labada aqal ee dalka oo arbacada foodeyna kusoo haysa u codayn doona cidda noqonaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka afarta sane ee soo socota mushrixiinta maanta khudbadahooda halkaasi ka jeedinaya waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole cali xaaji warsame oo wasiir puntland horey uga soo noqday cabdinaasir cabdilab maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur cabdulaahi cali axmed cadow cali gees cabdulaahi cali xasan cabdulaahi ciilmooga xirsi iyo cabdiqaadir cosoble cali sideedan musharax ayaa waxaa ku xigi doona ilaa toddoba musharax oo u tartami doona xilka madaxweynaha kuwaasi oo ka jeedin doona maalinta axadda ee beriya baarlamanka hortooda ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa saaka xiray inta badan waddooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ciidamo isugu jira boolis nabad sugid iyo kuwa milatariga soomaaliya ayaa la dhigay waddooyinka waaweyn ee muqdisho waxaana yar isu socodka dadweynaha iyadoo waddada maka almukaraba oo ah wadda ay si weyn u isticmaalaan dowladda iyo shacabka aysan jirin wax gaadiid ah oo maraya marka laga reebo gaadiidka ciidamadu ay isticmaalayaan xayiraada waddooyinka la saaray ayaa waxaa loo aaneynayaa khudbadaha musharaxiinta golaha baarlamaanka ka socda iyo diyaargarowga maalinta doorashada oo dhow kuna beegan maalinta arbacada ah ee foodaynagu soo haysa xaakim ka tirsan federaalka maraykanka ayaa si kumeel gaara u hor istaagay xanimaadii uu madaxweyne donald trump kusoo rogay toddoba dal oo dadkooda muslimiin ay u badan yihiin james roberto oo jooga seattle ayaa gaashaanka ku dhuftay sartaagna ku sameeyey qareenno u doodayay xukuumadda isagoo sheegay in xayiraada si deg deg ah loo qaadi karo iyadoo dhanka kalena kiiska xagga sharciga ah la geynayo xukuumadda ayaa la filayaa inay racfaan deg deg ah ka qaadato xukunka kaasoo caqabad weyn ku noqday maamulka donald trump maamulayaasha maraykanka ayaa sheegaya in tobanaan kun oo fiisa dib loola laabtay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu saxiixay amar madaxweyne oo xadidaya socdaalka muddo toddobaad gudihiisa golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan ay yeesheen waxa ay kaga hadleen xaaladda hadda ay ku sugan yihiin wadamada qaar ku yaala qaaradda afrika kulanka oo intiisa badan diiradda lagu saaray amniga dalalka afrika ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday go-aankii madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump kaasi oo ku aadanaa in toddoba dal oo dadkooda islaam yahay uu ka madnuucay tegista dalka maraykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxay sheegeen go-aanka donald trump inuu yahay mid aan loo meeldayin loona baahan yahay in gacan la siiyo dadka dalalkooda ka soo cararaya ee aan ku haysan nabadgelyo buuxda sidoo kale golaha ammaanka ayaa waxay ka digeen khatarta ka dhalan karta go-aanka donald trump oo ah mid isugu jira midabta koor islaam nacayb iyo waxyaalo kale oo iyagu sida ay sheegeen ah in ay kaga hor imaanayso shuruucda caalamka donald trump madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ayay ugu baaqeen inuu ka laabto go-aankii uu toddoba dal ku xayiray dadkooda dibna dib u eegisna uu ku sameeyo si dadka arrintaasi hakadka u galay ay socdaalkoodii usii wataan madaxweyne donald trump ayaa dalalka iiraan libiya soomaaliya suudaan syriya yaban dadkooda dhowaan ka mamnuucay gaar ahaan qaxootiga waddanka inay galaan dalalkooda hogaamiyaasha midooda yurub ayaa ansixiyey tallaabooyin lala gaaray libiya kuwaasi oo lagu xakamaynayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda mediterariamka ee yurub galaya ra-iisul wasaaraha maalta oo martigelinaya shirmadaxeedka midooda yurub ayaa sheegay in heshiis lala gaaray qabaa'ilka reer guuraaga ah ee koonfur libiya kuwaas oo ilaa lix milyan oo dollar toddobaad walba ka helaya qolyaha dadka tahriibiya khubro joogta libiya ayaa sheegaya in la iibsaday iskaanshiga qabaa'ilka afayeen u hadlay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyay tallaabadaasi warkii dunida oo dal jir aad ka dhagaysanayseen qeybna ka ahaa barnaamijka xulashada dhegaystayaal wayga intaasi aan dib idinku celiyo barnaamijka qaybihiisa kale iyo weriye maxamed cabdulaahi cali kooshin adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii sms loogu baahin jiray waa wicid goli samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhirgayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela dhegayso
aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen qaar ka mida musharaxiintii horey oo la tartamaysay wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda soomaaliya cabdulaahi maxamed xasan nuux oo la soo xiriiray warbaahinta radio kulmiya ayaa sheegay in lagu in aan lagu soo wargelin doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho axmed sheekh nuur oo ahaa shaqsigii doorashada la galay wasiir nuux ee shaqaaqadu ay ka dhacday xilligii ay ka socotay doorashada jowhar ayaa sheegay in saddexda musharax ee kale ee la tartamaysa aan xataa lagu soo wargelin doorashada saaka inay ka dhacayso magaalada muqdisho musuq maasuq iyo waxsdabamarin ayuu ku tilmaamay in doorashada saaka magaalada muqdisho ka dhacaysa ay tahay
qolada guddiga doorashooyinka waxay tilmaameen doorasho ayay qaban rabaan taasoo lagu qabanayo kursigii hirshabeelle ee shaqaaqada ay ka dhacday waagii hore ee ay lahayd beesha jidle ee ka tirsan beelweynta gugundabe waxaan caddaynayaa in kursiga musharaxiinta rasmiga oo ku tartamayo marka ninka maanta loo qabanayo doorashada lagu daro inay afar musharax oo rasmi a tahay wixii gooni waayo uu banaanka ka keensanayo afartii musharax saddex ka mida inay banaanka taagan tahay oo aniga aan ka mid ahay anigu waxaanahay ninkii wareegii labaad waagii markuu ku guulaystay laga carqaladeeyey doorashada hirshabeelle wax ka qaybgal oon samaynimale ugaashkii beeshaa banaanka ka taagan ergada shaqa kuma uu lahan saxaafadu uu la hadlay laba maalin ka hor tviyada uu la hadlay sidoo kale musharaxiinta idaacadaha iyo tviyada way la hadleen wax nabadoonadii ay shaqo kuleeyihin maaha waa ergo ay aruuriyeen nimanka dawladda ka tirsan marnagiina lagu amray inuu qabto isagana uu ka raali noqday asoo guddigii doorashada madax ka ah sidaa darteed waxaan caddaynaynaa wax beesha jidle doorashadeeda ah oo dhacaya maanta inay jirin waxaa dhacaya selection ay samaynayaan nimanka dawladda haysta ugu horeeya madaxweynaha hadda daladiisu dhammaatay xasan sheekh maxamed axmedow guddiga doorashooyinka dadban warqad ay soo saareen oo ay ku qoran yihiin magacyada musharaxiinta maantay doorashada ka qayb galaysa adigu waa aad ka mid tahay haddana waxaad leedahay layma soo wicin guddiga ma la xiriirtay oo ma weydiisay sababta lagu soo wici waaye guddiga waxaan ula xiriiraa marka horeba ergada oo laisku khilaafay markay yidhaahdeen ugaaska lawar lagama dhegaysanayo hal musharax ayaa ergadiisa iska keensanayo musharax loo xadlay annaga dhammaan beesha waxaan ku tashanay in kursiga kursi la dhacay uu yahay cidda dhacdayna aan naqaano ay tahay dawladda federaalka ee hadda xilligeedii dhammaaday waxay samaystaanna iyagay u gaar tahay laakiin beesha ay banaanka ka joogto beesha ay ku tashatay bah iyo boqol ugaasku ugu weyn yahay nabadoonadeeda kulli ay ku tashadeen in wax ka qaybgal aan la samaynin sidaa darteed sabab ay ila soo xiriiraan iyo sabab aan ula xiriiro dambaba ma jirto wax doorasho oo dhacaayana ma jiraan wax ka qaybgalayana oo musharaxana ma jiro laga yaabo inay u sameeyaan musharax oo manxiis ah oo caleemasaar oo madiga kursiga lagu fadhiisto waana arki doonaa doorashadaas meesha ku dambayso sidaas oo kale hadda ka hor ayaa lagu qabtay magaalada jawhar wixii ka dhacay waan ogeyn ninka hadda ay leeyihin waa tartamaya laftirkiisa waa nin disqualify inta la saaray haddana laga qaaday ma ahan doorasho waxa dhacaya maanta ee waa selection la raba in shaksi loo sameeyo dhinaca kale adigu haddii aad og tahay in doorashadiiba dhacayso yaad ka sugaysaa inay ku soo wacaan maxaad ku garan leedahay inaad tagto meesha ay doorashadu ka dhacayso o aad isu diyaariso inaad tartamto seen ku tagayaa ergada erga beesha ma ahan erga aan naqaano nabadoonadii iyo ugaaskii ay saxiixeen ma ahan erga nin uu leeyahay oo gurigiisa intuu ku xeray u qorqoray saakii uu hool ku xeraystay damiir xumadan ugu tartamaya ma garan karo anu beeshaan matala kursigaan ku fadhiisanayo waxaan rabaa kursi gaalleedah inuu noqdo oo baarlamaanka federaalkana loogu matalo ma rabo kursi liska maqaarsaar inaan noqdo aan iska tago waana mawqifka waa wada qaadanay musharaxiinta saddexda kale ila midka aniga iyo labada kale ila midka aga waan qaadanay umana socono mana tegayno kursigaana wax doorasho ah oo oo sidaan aqoonsanayna ma jirto ilaa heerkii nala gaartana dacwad ayaan wadi doonaa insha allah waayahay axmedow sida hadda aad u hadlayso ma ula hadashay guddiga doorashooyinka guddigu waxay qaabilsan yihiin doorashada oo dhan iyo habaaban socodkeeda ma isku dayda inaad guddiga la hadasho aad u sheegtay dhibaatooyinku meesha ay ka jiraan in aysan ergadu labada dhinac ahayn arrimahaas oo dhan ma kala hadashay guddiga doorashooyinka waan ula hadalnay waan ula hadalnay maalintii khamiista ugu dambeysay aan la kulanay guddiga oo cumarnagii ugu horeeyo wuu ku gacan seeray waa wax cad waa go-aan waa ul jaran waxaan waa wax lasoo laga soo shaqeeyey waa ul jaran oo meeshay ka jaran tahay la ogyahay wax dheg dalaq loo siinayo male ogaaskii beeshoo taaganaa lagu yidhi ergadaada ma rabno konton iyo kowda ah ergada waxaan qaadanaynaa ninkaan uu soo qortay marka sidaa darteed waa boob cad oo aan ognahay ummad kastana ay og tahay dhammaan annaga waan la socodsiinay hay-adaha ay qusayso waana wax cad idinkana waad ogaan doontaan kursigaas cidda ku tartamaysa maanta aada xaqiiqda ogaan doontaan wax tartan oo dhacaya ma jiraan waa selection hal nin raba in loo sameeyo waayahay ugu dambayntii waa maxay tillaabada adinku aad qaadaysaan tillaabada aan qaadayno waxaa weeye kursiga beel ayaa leh beesha jillo ay ka tirsan tahay beelweynta gugundhabe sidaa ugama hari doona xildhibaano gugundhabe ayaa joogo oo kalena markhaati ah waha socdo iyagana way ka hadleen marar badan laakiin wax dhag jalan ku siiyey malahan haddee waxaa lagu kala bixi doonaa wadanka cadaalad way imaan doontaa kursi ciddii ay leyn ay soo dooran baarlamaanka siduu kusoo dhex fadhiyo waxa waaye way adkaan doontaa cadaalada way imaan doontaa ma ahan hadda guddigan doorashooyinkii iyo waxbay ii dhowdhowdeen oo xildhibaanan aanayo wadanka oo wadan cadaalad ay ka jiri doonta insha allah isbedelaan imaan doonayo kursigaasna mar walba beesha jilo way daba joogi doontaa insha allah axmed sheekh nuur oo u waramayey raadiyo kulmiye oo raadiyo daljir ay bahwadaag yihiin ayuu kaasi ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo xubinka ah guddiga abaaraha ee heer qaran ayaa ka hadlay tan iyo intii la magacaabay guddiga iyo waxyaabihii qabsoomay waxaa gurxan uu sheegay in gurmashada dadka ay saamaysay abaarta looga mashquulay arrimaha doorashada madaxweynaha oo xilligan dadku ay aada ugu mashquuleen xubno ka mida guddiguna ay arrimihii abaaraha uga jeesteen dhanka siyaasadda arrintaasi waxa uu sheegay saameyn xoogan inay ku yeelatay gurmadkii ay dadka ugu gurmanayeen abaaraha in wax laga qabto waxaa kale uu ka hadlay meesha uu marayo dadaalka loogu jiro gurmashada dadkaasi iyo ilaa xilligan waxyaabaha soo gaaray guddiga bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam guddiga abaaraha intii la magacaabay hadda bil iyo way dhan tahay meelaha googo tallaabooyinka u horeeye la qaaday waxa la dilahayay oo kayd ah oo abaar loogu talagalay ma jirin bal horta guddiga dhismihiisii iyo iskudubaridkiisii inuu wakti ku baxo waxay kaloo ina ognahay wadanka doorasha inay ka jirto niyadii iyo qalbigii xagga doorashada ay usii jeedaan oo xataa dad badan oo guddiga ka mid ahaa doorashadu si uuna ay ukhusayso xagga ay indhaha u taagayaan oon qalbigooduba joogin markii uun guddigii laysku yardubariday tallaabadii u horreysayaan qaadneen waxay ahayd xaggeen lacag ka hel lahaa murashaxiintii oo ama baarlamaanka guddoonkiisa u tartamaysay ama madaxweynenimada rabtay kuwaasaan dhiri marka hore ayaga aan ka bilowna ilan waxay usoo socdaan ay rabaan inay xukumaan waa shacabtan nin marxaladan hadda maanta aan marayno doorasha isu soo taagana kolleyba lacag bu wataa ee ayaga aan lacag ka qaadno sidaasaanu baarlamaanka guddoonkiisiina ugu tagnay iyo dadkii u taagnaa murashaxiintiina intaan ka arki karno aan ka aragnay adiga iyoynaba badnaan inay lacagaan ka qaadnay qaarna oo madax madaxweyne murashaxiintii madaxweynenimadku lacagtii laga qaadayee soddonka kun ayadii la sheegayay ayay waxay kula heshiiyeen baarlamaanka lacagtaas in qayb laga qaada abaaraha loo leexiyo boqol kiiba konton taana rajo weyn waxaan ka qabnaa inay hirgasho marka ilaa hadda waxaan ku jirnaa saacaddaasaan kula haddabeelayo lacag aruurin ds baladana waan la xirxidhiidnay ayagana intay la eg tahay wuxunbay waxbay soo dirdireen marka ilaa hadda maadaama oo hal gobol wixii uun ahayn oo gobolladii oo dhan ay tahay sidaad hadda u sheegayseen dee gobollada oo dhan waxa la gaarsin waa wax badan waa lacag badan in la helo marka ilaa hadda waxa dunyada ka yimidna ma jiro xafiisyada jaamacadda carabta xamar oogu yaallaa wax yar oo dad emerjansaa bixiyey aan boqol kun dhannayn adiga uun madaxda qaranka rag ka midana waxoogaa bay bixiyeen adiga lacag uun hadda gacantanada waxaa la ballan qaaday bay tiro badan yihiin
sheekh nuur baaruud gurxan oo xubinka guddiga abaaraha heer qaran ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa barnaamijkii xulashada daljar oo idin ka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan xebaha puntland ee gobolka bari karkaar iyo sidoo kale gardafuhu ayaa sheegaya in dabaylo kacsanaan badda ah aan horey loo arag ay xilligan ka jirto deegaanadaasi dabaylaha ayaa sidoo kale xalay laga dareemayay magaalada boosaaso inkastoo aan la sheegin wax khasaaraha oo ay geysatay dabayshaasi balse deegaanka raascaseer ayaa lasoo sheegaya in doonyo yeelay ay dabayshu la tagtay cumar qariib oo ka mid a dadka deegaanka tooxun ayaa maxamuud cabdiibraahim khadka telefoonka ugu warramay
walaal siday wax u dhaceen xalabka waxaa dhacday shalay duhurkii marka lixda saaca dabaylo iyo barbaro iswatabaa soo dhacay shalay doonyihii gaariidka badda saaraa si nabada ilaahay horta kusoo geliyey laakiin xala beriga marka la dhigay ayaa berigii habeennimada bay la tagtay sixiradeed way burburtay lamama hayo iyo masoorkeedi iyo wixii shabaayaheedi mid kaleetana goon bay geysay ilaa iminka waa la qodayaa iyadana waa laga soo saari waayo waa garta wax dadoo saarnaa mala sheegay ilaa iyo hadda wax dadoo saaraa ma jirin gaadiidka ceebta oo laabu ahaa wixii qalab ahana waa ku jiray matooradana way ku xiraayeen dadkii lahaa iyagu xaggee joogeen markaa dadkii lahaa meeshay joogeen berigay taagnaayeen habeennimada hadday soo geliyaan oo guryahooda u hoydeen waa garta marka hadda sidee waxyiin marka mala helay marka alaabtaas iyada
weeyaan fikradaha meeshii la dhigi jiray dhulkii la dhigi jiray baa la dhigay badda ayaa waktin ka timi ee meesha ay soo gaari jiray oo waxay timi meelo ka sii yaalaha dhulkii la dhigi jiray bay soo dhaaftay saasaa darteeda markaa sababtay inay maaragtay ay burburka ay keento ta labaad wax laga helo oo qaraba ma jiraanin waxa la helay jajabkoodii iyo waxoodii waa garta marka marka waxaa jira dooyo waaweyn oo iyaga martada dhignaa ee loo shaqaynayay iyagana gaadiid baa ku xiraabtay ximalo ximadihi qaar way ka ka go-een oo waxa weye dad baa degtay dadbay ku dhex jiraan weli ilaa iminkana hadda loomana gurman karo baraawiis baa u yaal wayna degsan yihiin kuwa wax gaareen waa jiraan oo iyagu matooradiiyo ka dhaceen oo dooyihii martada walaa wey waa garta ilaa iyo hadda wax dada wax ku noqday marka ee doonyahan laga yimaado ma jiraan
wax daba oo hadda wax noqday ma jiraan oo naloo sheegay intaan waraysanay sida bareed oo kaleeto olog iyo daamo tooxin ee mayro ilaa fagoolo ilaa baargaal intaa waa la hadalay wax daba oo wax noqday ama gaadiid hadda badda ee ku maqan oo lagu laayahay ma jiro laakiin kuwa marsooyinka jooga aada ugu dhiban dabayshuna aada iyo aad bay uxoogan tahay ee cirku waa mugdi wax waraca ma hayno gaadiidka xeebta yaa laftarkiisu badda way soo furkaysaa oo hadda way soo gaaraysaa dibaar oo hadda waa laga qaadayaa meeshii oo laaya
waa garta marka ee badda maxaa isbedelo marka ku yimid ee sida caadiga ahaa ee aad hadda ku intaa aqoonsatay mitir bay kor u kacday xataa marsada waxaasa yaalaa arki mayso khibrad iyo dabayl iyo mawjad isbedel badan baa ku dhacay wax dada ama doonyo xilligan ku jira oo idiin muuqda ma jiraan dooyuhu waa joogaan anagu marsada hadda aan joogno oo aan joogno tooxin waxaa joogay toddoba dooyood baa marsada dhignaa wax hadda noo muuqdaa ma jiraan waa khibrad qan weeye wax lama arki karo inta xeebtaa keliya unbaa arkaysaa iyagana telefoonadaan kala hadalay aada iyo aad bay u sheeganayaan maaragtay baraawiis dooyiyo noo qaban waaye iyo marso aan la aragana male ma lamaba qaadi karo madaxa kor lama bixi karaan marka ilaahay baa badbaadinaya ilaahay baa khayr ka baryayna insha allah nabadgeli waa garta marka wax roob oo weheliye ma jiraan marka dabeelahan
wax roob oo weeliya ma jiraanin wax roob ah oo haddaan dhiraano intaan ka hor hayno roob baa ka daay ma jiro soo male waa dabeel duuban oo iska duulaysa marka xaaladahan oo kale ee horay ma u arki jirteen walaal horta way dhici jireen ee dabaylo iyo roobab iswata dabeylana way dhici jireen laakiin tan oo kaleeto waxaa moodaa inay hadda ee dad la yidhi labaatan sano ma ana arag baa dadku markaa odayaasha ah ee waaweynka ah oo soo jireenka ala hadalay ama aan waraysana lama sheegin waa dabayl hadda kollay ilaahay xaggiisa ka timi waa garta marka sidaan la socono dadku inta badan waxay ku noolaayeen ee dhinaca ee kalluumaysiga ama wax soo saarka badda marka ee hadda waa sida marka dhinaca ee shaqooyinkooda maxaa saameyn arrintan iyada ay ku keentay
walaal dee dadku gurturyoonkooda maalintii waxay kala soo bixi jireen badda hadday noqoto ee kalluumaysatada hadday noqoto kuwa badda quuso aragoostada iyo kalluun kalluunka sanaanida iyo sardax iyo gurta hadday noqoto kuwa kalluunka soo gaata oo iyagu magaalada ka iibsada wax hadda shaqa taga ma jiraanin dadku ee shaqa la-aan baa jira oo hadda wax meel loo dhaqaaqo male waa la iska fadhiyaa dee dadkuna gurturyoonkooda dee maalintii ay xaaladaas u istaagto dee way istaagaysaa noloshooda dee aad bay hoos ugu dhacay marka wax saansaan oo dadku ay xilligan badda mar kale ay shaqooyinkooda kusii wadanayaan ma idiin muuqdaa
maya maya maya badu waxaa hadda way soo siyaadaysaa saaka markuu waagu barya haddayba kasii siyaadsan tahay oo siyaado hadda aan kula hadlaayo dabaysha dhacaysa waad yaadaysaa meel dugsiga hadda taagnahay sidaas ay tahana haddana waxa weeyaan dabayshu waa qofku riixriixaysaa marka cumar qariib oo maxamuud cabdi ibraahim u warramiyay ayuu kaasi ahaa adeega ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeega ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlaya in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeedho si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegayla dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegayla dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabe adeegayla dhegayso
maamulka gobolka bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada boosaaso waxay uga hadleen xaaladda ammaan ee gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso taliyaha qaybta biliiska ee gobolka bari iyo ma guddoomiyaha gobolka bari ayaa kulankaasi shir guddoominayay waxaana si gaara looga hadlay caqabadaha amniga ku xeeran magaalada boosaaso guddoomiyaha gobolka bari ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gobolku ahayaan maxaabiis badan oo duuno kala duwan ay ku hayaan baaritaanadii ugu dambeeyey ay sameeyeen waxaana uu awaamir dul dhigay dadka shacabka ee ku nool magaalada boosaaso
waad aragtaan waxaynu ku socda weerar cadowtinimo weerar arxan muxuu ahayde aan lahayn weerar muxuu ahayde ku talagala oo magaalada amnigeeda iyo nolosheeda in la baabi'iyo baa muxuu ahayde magaalada ku bilowday awal waxay ahayd hal qof laakiin hadda waa aragtaa waxa weeye kaalimihii shidaalka iyo waa muxuu ahayde la dhex dhigaya meheradihii ganacsiga muxuu ahayde waxaa qaraxa muxuu ahayde la wadaa waxaan u arkaa in aynu haddaynan meel uga soo wada jeesan inayan muxuu ahayde qof keliya wax qaban karin waxa weeye dawlad ma rabaan muxuu ahayde dawlad dayn maayaan shacab dayn maayaan mid ganacsadaa ma daynayan mid wadaada ma daynayaan qof ay dhaafayaan ma jiro marka waxaynu kaga gudbi karnaa innagoo muxuu ahayde gacanta isqabsanna oo nimankaa iska celinna oo la dagaalanna annagu dawlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaa qofka u dabeeya intuu nool yahay oo muxuu ahayde dawladda ah waxaa naga go-aanay inaanu la dagaalano inaanu meel walba u gallo iminka ciidankii ilaa iyo hadda waa maqan yahay ciidamadu ilaa xali sidii bay usoo jeedaan qalabka waxaanu ka soo qabanay meesha maaa dagaalka ay ka meel agteeda ah waad aragtaa dhaawac bay wataan waa ka dhiigi kabiisa ku yaala waxaa kaloo jira muxuu ahayde oo ciidamadu hayaan silsiladihii b k m-ka koofiyado iyo agab kale hayaan aynu suurtogelin inaan hadda saxaafadda aanu keenno waayo ciidanka maqan buy qalabkaasi la jira xog fiican baanu ka haynaa taas waa taa tan kale waxaa jira dad badanoo muxuu ahayde halka la shaqeeya dad badanoo muxuu ahayde ama baqdin hawla shaqeeya ama si kaleba hawla shaqeeyaane maanta laga bilaabo qofkii aanu ku tuhunna waa qabanayna waaha caddayn hataa maa waa tuhun waxa weeye sharcigaa noo ogol tuhunku yaqiin buu tegi doonaa markaanu baarada waxba ku weynana waa sii dayna laakiin qof kasta oo uu galo raad argagixiso ama isis ha ahaado ama al-shabaab ha ahaadee waxa weeye sharcigaa noo ogol waana qabanaynaa gurigiisaanu ku qabanaynaa meheradaanu ku qabanaynaa suuqaanu ku qaban meel walba ku qabanayna waayo qofkii cadow kalkaaliya oo muxuu ahayde cadowga la shaqeeya oo tansiilaadka u sameeya kan muxuu ahayde cadowga usaga kaco waayo kani muxuu ahayde dadkina waa la nool yahay xafiisyada iyo muxuu ahayde idaaradooda iyo meheradaha iyo baara ku fadhiyaa kaasina waa mid muxuu ahayde muuqaalkiisa iyo siisaba muxuu ahayde aanu garanayno marka kanaa ka sii xun waxa weeye sharaf kasta iyo magacsi uu leeyahana sharaftii iyo magaciga karamada oo laga qaaday qof allaale qofkii tuhun galo inuu la shaqeeyo ama gacan siiyo waanu ognahay liisna baanu haynaa oo muxuu ahayde dad ah oo badan oo muxuu ahayde baanu haysanaa mid mid baanu muxuu ahayde usoo qabana u dabagelayna qofna ku raalli gelin mayno dhiigga dadka muxuu ahayde ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummaddan gobolka bar ummadda degmada boosol dhiigooda waa hebel ma ku raalli gelinayno mansab kasta ha ahaado maal kasta ha ahaado qof kasta oo gala waxa weeye saasaan usoo qabanayna waxaa kaloo intaa dheer dhanka kale waad ogtihiinoo daacish baa ku jirta saddex muxuu ahayde ciidamadii qandalo joogay bay muxuu ahayde bay gowraceen tuulo la yidhahdo karin bay keeneen madaxay ka soo jireen warqadna waa ku xidhan laba askara yidhahdeen waxaan dadweynaha u sheegay maanta waa la aasaya ka waxa weeye ay habeen hore keeneen waxa weeye maantii aaska waa ku socda waa la aasaya waxbana maaha qof madax iyo saddex iyo afar waa dhimanayaan laakiin maxaa laga qabtay baa baa ka muxuu ahayde abdadu tahay ama maxaa dawladdu ka qabatay wax taalla iyagana waxa weeye waajibaadka dawladda ka saaran kuwa iyo kuwaanba dawladdu waa gudanaysaa waxaa kaloo magaalada boosooldaan usoo noqda ku siyaada ah ee qof tuuta qaba oo qorisika waxa weeye maqribka laga bilaabo caawiya ma jiri doono qof aanu aan muxuu ahayde shaqa lahayn ama ciidanka magaalada amnigeeda loo xisaaray aan ahayn oo qori qaadan kara waxa weeye dadka istaafyada ah madaxda dawladda la socda waxa weeye qof kastaanu qabanno muxuu ahayde oo qori sita ama tuuto sita oo aan howlgalkaa nagula jirin dambiilaanu u garanaynaa isaga qorigiisaan waa qabanayna kuwo kamidana xala waanu soo qabanay laakiin galabtay maqribka markay tahay baa sharcigaas u dhaqan gelaya markii aanu muxuahayday amniga taladiisa meel keliya laga maamulaya meel bay gacanta ugu jiraysaa meeshaasaana muxuahayd maamulku yeelanaysa marka madaxda dawladda ee istaafyada wadata istaafkoodu ku xaragoonayo qoryaha waxaa weeye guryahooda muxuu ahayday iyo gaadiidkooda xafiisyadooda waxa ku ekaaday qofkii dambe oo istaafo oo qorisita ama askariga ama daraawiisha ama booliisa oo aan ku jirin howlgallada socda waxa weye qorisita waa la qabanayaa sharcigaana loo keenayo waxaa kaloo jira gaadiidka gaadiidka waxa weeye waxaanu jecel lahay gaadiidka iyaga tallaabo aanan hadda media ka sheegeyn baanu ka qaadayna hadduu tagsi yahay hadduu muxuu ahay bahalaha yararka nikulooyinka yahay hadduu nooha yahay iyaga waxa weeye sharci baa ka soo baxay sharci baanu diyaarinaynaa go-aan cad baanu ka qaadan doonaa waana arki doontaa waxaan dadweynaha mar kale aan leeyahay waxaanu jecellahay inaynu ka wada shaqayno waa danteennii waa danta ubadkeenna waa danta nolosheenna waa danta deganaanshaha muxuu ahayday dadkiiyo dalkaba inan yar oo muxuahay baaskoolo gumaarka ugu jirto yuu amnigii iyo magaalada muxuahayd u baabiin bosaas waxay ku jirtaa soomaaliya magaalooyinkaan laga qaxin magaalooyinka aan waxba gaarin marka la yidhahdo magaalooyinka waxba gaarin inta laamiga ka hooseysa oo puntlandah boosaaso garoowe iyo qarmo gaalkacay waad ogtihiin muxuu ahayd maalin walba dagaal baa ka socda waxaa laga yaabaa arday inuusan muxuu ahayde hal simister ama muxuu ahayde laba bilood uusan waxbarashadiisu taamahayn annagoo ka xun oo ka tacseynayna oo aynan mudnayn in muxuahayde qofna muxuahayde waxbarashadiisi la gooyo noloshiisii la jaro reer la qaxo waxa weeye taana uma ogolin tanna muxuahayde ka yeeli maayo dadku muxuahayde hareerahooda ha eegeen noloshooda ha eegeen ubadkooda ha eegeen degenaanshaha ha eegeen waxa weeye aynu ka wada shaqayn aynu ka wada muxuahayde xogta un ciidamada taageera wixii aad xog haysaan siiya iyagaa fulinaya idinku fulinta shaqa kuma lihidin laakiin inaynu muxuahayde bahalkeenno in la tilmaamo intaba waa laga rabaa waxaan jecel lahay inaan ololo iyo xamlad xoog leh insha allah aanu galno xilligeeda iyo goorteeda iyo muxuahay midna midia ka sheegi mayno intaasaan oran lahaa waxaan aad iyo aad baan idin salaamayaa dadweynahana waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barakaan idin rajaynayaa iyo gacmahaynu isu wada qabsano sidaynu dhibaatadaa hadda ka jirta magaalada bilowga ah gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo ayuu kaasi ahaa
وسؤال داويني ده الخيار اسكالي
ma og tahay dhegaysta in dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaad uu si faahfaahsan u qeexay dhulka iyo sohodimaha puntland mase og tahay dhegaysta in qodobkaasi uu qoran yahay sida tan kow dhulka puntland waxa uu ka kooban yahay gobollada bari nugaal sool cayn karkaar mudug hayland iyo sanaag labo midnimada dhulka puntland waa lama taabtaan lagumana xadgudbi karo lamana kala qaybin karo saddex puntland waxay soo dhoweynaysaa lana xaajoonaysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya in uu ku soo biiro dowladda puntland afar dhulka puntland waxaa ku dhan hawada sare barriga iyo dhulka hoostiisa jiidda dhaqaalaha ee badda oo dhan laba boqol maylka badda oo ka bilaabanaysa halka uu ku dhammaado hirka ugu dambeeya waxaa dhammaantood mas-uul ka ah dowladda puntland maanka ku hay dhegaysta in dastuurku uu yahay heshiis bulsho oo ay waajib tahay dawlad iyo shacabba in la wada dhowro
يقونتو تدكوك أفلحانو تابع تعليم تاريخ درجة إيا بيرا كيا ملو تابو تغالها تركي ليالي نغرات كنيالي
qaybihii dambe ee barnaamijkeena xulashada darjir ayaa lasoo gaarayay siciid maxamed cali hogato oo ka mid ah dadkii wax ka aas-aasay dhismihii iyo hirgelintii degmada carmo ee gobolka bari ayaa waxa uu cabasho xoogan ka muujinayaa saddex barkadood oo ah kuwa biyaha lagu kaydiyo oo uu sheegay maamulka degmada carmo inay ka burburiyeen hogato ayaa sheegay in sharciyadda dhulkan ay tahay mid waafaqsan nidaamka gobolka bari iyo guud ahaanba nidaamka puntland balse waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay faragelinta maamulka ay ku sameeyeen waryaheena xasan haykal ayuu uga warramay sida ay ku dhaceen okay waxaan ka cabanayaa anigu waxaan ahay ninkaa magaciisa kuu sheegay siciid maxamed cali hogato waxaan ahay aabbayaashii degmada carmo asaasayaashii baana ka mid ahay waxaan ahay ninkii weliba maalgelinta ka samayn jiray baan ahay waxaan ka cabanayaa saddex bekadood oo biya oo raaciduhu iiga cabi jireen moosaskoodii bay iga cabirteen oo iga gateen yaa tahay cid cabiratay oo gadatay waa guddoomiyaha iyo maamulkiisa waa gartay maxay u sababeeyeen waxna cid ka weydiin mayna yidhaahdeen maxay tahay sababta marka wallaahi haddii anigu ma weydiin karo sharci baanu haysanaa sharci waxaa loo qoray sharcigaa guddigii fulinta degmada carmo joogi jiray guddoomiyihii hore cawad xuseen cali iyo nin israaciil mida la yaabo markaa xooghaye ahaa iyo seeyo nin la yaadoo siciid la yaado oo ina qabla la yaadoo guddoomiye xigeen oo hadda jooga saddexda fulinta baa warqad noo qoray laba kun iyo lixdii ahad baan umaynayaa markii dambe waxaa noo qoray cabdisamad aanu wax isku qabanay odayaashuna waa noo qoreen sharcigaasaanu haysanaa waaya sharciga aad sheegta marka ma u geystay oo ma tustay
nimaan ogeynba male gobolkuu sharcigu ii yaal maxkamaddu ii yaal dhammaan waa wax wada reer carma ah waa dad aanu ilmaadeer iyo ilma abti wada nahay kulli waa dad aan iswada garayno sharcigaydana waa ogyihiin waayahay maamulku marka muxuu ka sababeeyey in tallaabadaasi uu qaado sababta maxay ku sheegeen bihaan bihaan xoog waa xoog bihaan wey laakiin soo lama oran karo iyadoo danta guud la eegayo maadaama meesha maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn uu jiro maxay tahay ujeedadooda ay idiin sheegeen iyagu ay ka damacsan yihiin waxay noo sheegeen ma jiro danku diyaar baan unahay odayaashii carmaan ka mid ahaan ku yidhi aabbayaashii asaasayaasha abaan ka mid ahay weliba ninkii weliba maalgelinta ahaa markaa u hanti roonaa baan ahay macnaha haddii laguu sheegaayo dankuu jidho ceeb male laakiin iyagaa iibsanaya baabuuro iyo lacag baa la iibsanaya waxna nooma sheegin sii fiiri annaga odayaashii baa jooga nabadoonadii baa jooga adeeradii baa jooga waxaa rabaa in la isu yeedho oo markaa berkadahoo dhan baa isku sharciya wixii laga rabo markaa in la isweydiiyo waxaasaa la rabaa sidaa weeye saasaynu odhanaynaa taasi dhibi kuma jidho ma aanu ogeyn markii tom baleenka ay u samaynayeen ma aanu ogeyn markay xagafta soo gelinayeen baanu aragnay oo waddooyinka u samaynayeenoo inay markaa iibsadaan rabeen baanu ogaanay waayahay hogato maxaa ku caddaynaysaa inay iibsanayaan taas soo lama oran karo waa eedeen aada u culus anigaa qaba haddaan aan waayo waxay ku iibsanayeen iyo say u gogoynayeen iyo anaa qaba maxaa jira oday baana odaygii carmaana midda labaad marka uu cagafta guddoomiyuhu gelinaayo oo waddooyin ka samaynaayo moos berkadayda mooskeedaan taagnayn markhaantina waa haystaa wax igama weydiin midda kale dacwad waxaan tegey gobolkaan tegey waxaa lai soo qoray warqad og wasiirka arrimaha gudaha oo barasaabka gobolka ay soo qoray dedo waa u keenay labada indhood buu iga dhuftay adiga kuwa kuu soo qoray ma aqaan buu yidhi
waayahay maxkamadda marka ma tagtay maadaama meesha maamul in nidaam ay jirto maxkamad ma soo martay warqad ma soo qoratay
maya maxkamad weli ma tegin gobolkaan tegaan ku yidhi gobolka aya gobolka warqad buu ii qoray og wasiirka arrimaha gudaha iyo isaguba ii qoreen waxa li jooji dhulka hala joojo cabirka iyo hawlaha laga daayo warqadii waa u keenay indhuhu iga dhuftay wixii adiga kuwa kuu soo qoro ma aqaan yaa wey ninka warqadda kuu qoray barasaabka dhelo baa ii qoray og warqadda waxa ku yaal og wasiirka arrimaha gudaha yaa wey marka ninka kugu soo celiyay warqadda waa guddoomiyaha degmada carmo jooga waa garta baa igu soo tuulay wuxuu yidhi adiga iyo kuwa kuu soo qoraba anigu ma aqaan bool shiid bool shiid baa tiin buu yidhi waayahay marka maamulkii ma ku soo celisay maadaama guddoomiye degmo uu yahay guddoomiyihii gobolka uu joogo magaalada boosaaso yuusuf maxamed waceys dhago xiriir ma la soo samaystay oo arrintaasi ma la wadaagtay waaba u keenay warqadii baan ku soo celiyey waxaan yidhi waa taa warqadii indhaha layga dhuftay in laygu dilaana khatar u ahay koobi baan kala haray waa taa warqadaadii baan yidhi wuxuu igu yidhi annagaa la hadlayna annagaana tegayna buy
waaya markaasoo ma habboona inaad ka warsugtid marka waa ka warsugay waa marar qisadu qandala iyo waatan dagaal ka dhacay wata abaaraa bay iyo hoog ay dhaceenoo muddaa ka warsugaya iyana dheguma balabtiina waxoodii waa gogoosteen
waayahay hadda ugu dambeyn marka maxay tahay baaqaa soo jeedinaysa waxaan soo jeedinayaa ummadda islaamka ay ha maqasho dawladdu ha maqasho ummadda waddanka joogta ha maqasho ciidamadu ha maqasheen dawladdu ha maqasho meeshaa saddexdaa berkadood iyo moosaskooda wixii sharci ah diyaar baanu ahay wixii sharci ah oo sharcigu iga qaado diyaar baanu ahay wixii kale wixii ka bedela wixii la yimaada baaqaba wixii ka dhaca hogata oo u warramayay haykal ayuu kaasi ahaa
waswaalka weyne dalkayaa iskale waswaalka weyne dalkayaa iskale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale
guud ahaan barnaamijka xulashada daljoodii ka imaanayay magaalada muqdishona intaas ayaan ku soo koobaya waa soo saaridii iyo tebintii maxamed cabdulaahi cali kooshin oo inkala hadlayay magaalada muqdisho oo dhammaanteedii leh ammaano adag
kandajiye aqoonto dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaale turkinayaale dhaqala turkinayaale kandajiyey aqoontu dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaale turkinayaale dhaqala turkinayaale caafimaadka doona daaweeya cudurku gabadooya cudurkaani danyarta u adeega aabihi iyo maatana iimaankiisu deeqaali caafimaadka doona daaweeya cudurku gabadooya cudurkaani danyarta u adeega aabihi iyo maatana iimaankiisu deeqaali waswaan daweyne dalkayaa iskale waswaan daweyne dalkayaa iskale
nabadaatone handaaye nidaamka dowladnimada jecmaale
dibadiyo gudahaba ranjiraha umigane degnaanta ogolay maare
ogolay baale degnaanta ogolay maare
tan nabadaasune aan daayicin nidaamka dowladnimada jecmaale
dibadiyo gudahaba ranjiraha umigano degnaanta ogolay maare
ogolay baale degnaanta